bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacanoo wanaagsan dhammaantiin baa dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka waxbarashada toddobaadkiiba hal mar aad ka dhegaysataan shabakada caalamiga ee qurba joog barnaamijkeena waxbarasho toddobaadkan waxa aynu ku soo qaadan doonaa waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay haddaba waxaan booqasho ku tegay dugsiga hoose dhexe ee anfac primary school oo ka mid ah dugsiyada sida weyn wax looga barto oo ku yaala magaalada hargeysa wakhtigaan dugsiga tagay oo ahayd xilli arooryo horaa ayaa ardaydu waxa ay ku jireen daabuulka iyagoo akhrinaya qur'aanka iyo nashiidooyin haddaba intaasi kadib waxaan codbaahiyaha la dhex maraya ardayda oo waana kuwan qaar ka mid ah ardaydaasi adeero magacaa muxiidiin haye muxiidiin maxaad baranaysaa waxaan baranayaa toddoba maado haye maxay yihiin maadooyinku soomaali haye saynis english xisaab carabi iyo tarbiya maadadaad ugu jeceshahay waatay ingiliishka ingiriista haa ma ku hadashaa ingiriisida haye adeero magacaa xamed haye maxamedow halkan baad joogtaa maxaad barataa waxaan bartaa maadooyin fara badan haye maxaa ka mid a english haye maadadaad ugu jeceshahay englishta ingiriisida Ha.
wax yar ingiriis ku hadal Sorrows and for Musa and starting my speech in the name of Allah, that must be commissioned and must be made school. Secondly, and education is the key of life. Education is the root of um, the mind. Allah says in the Quran, as we know, the, the knows and what do not know. أسمع asma een, maxaad halkan ka barataa يا مدام haye maadadaad ugu jeceshahay waxaad halkan ka barato ee, maxaa toy aad ugu jeceshahay waatee فقوانك qur-aanka ها haye bal aayad qur-aanka ka mid a noo akri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولم يكن له كفوا أحد dad mahadsantaada sidoo kale waxaan halkaasi kula kulmay qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee anfac waana kuwan qaar ka mid ah macallimiintaasi
aniga waxaa la dhahdaa macalin sidiiq axmed muuse haye sidiiq waxaad nooga warantaa ardaydan xilli ma ayay halkan soo galaan ilaa goormay ka baxaan ardaydu waxay soo galaan lixdiyo lixdiyo rubuc beel safka la galaa ilaa lixdiyo laa- ilaa lixdiyo barhka safka laga baxaa lixdiyo barhka waxaa bilaabma qur-aanka kariimka oo xifdiga qur-aanka ardayda loo dhigo intaa kadib lixdiyo barhka ilaa sideedda waxaa dhammaada qur-aanka sideedda ilaa labiyo tobankii rubuc waxaa la galaa maadooyinka sida socialka englishta carabida tarbiyada matiska marka silabiska iskuulka soo soo socda manhajka somalilan oo english ku baxayo weeyaan dhammaan maadooyinka soomaaliga ee marka laga reebo iyo carabiga iyo tarbiyada english bay ku baxaan manhajka somalilan oo english sidoo kale iminka waxaa garabkayga taagan macalimada ama gabadha waxbaraysay ee caruurtan da-yartaa in walaal magacaa warafo sii jaam xuseen ayaa la yidhaahdaa fasalkan waxaa la fasalka k g-ga waxay dhigtaan maadooyin kala duwan sida english bilowa carabi bay dhigtaan bilowa waxay dhigtaan oo kale maadada qur-aanka kariimka waxay dhigtaan afka soomaaliga oo ah afka hooyo maadooyinka dhigtaan intaas ayay ka kooban yihiin wagaag marka ardaydan wada da-yartaa ee iminka i muuqata dhammaantood waa galaaska insaad wada kejiya Een, hadda waxay kejigu waa dhowr leefal kejigan waxaa kejiga ugu sareeyey ama keji two ay taagan yihiin fasalka iminkaan joogna ugu dambayntii waxaan halkaasi waraysi kula yeeshay maamulaha dugsiyada anfac cabdiqaadir rashiid maxamuud waraysigiina dhex marayna waxa uu dhacay sida tan
bismi illahi raxmaan raxiim magacayga waxa weeye cabdiqaadir rashiid maxamuud haddii aan wax yar ka taabto iskuulkuna magaciisu yahay anfac baromary and kg schoolish xilliga aan asaasnay waxay ahayd taariikhdu labadii kun afariyo tobankii bishii tobanaad saddexiyo labaatankeedii maalin khamiisa ayaa halkan ka furmatay xafladda iskuulka kadib markii xafladdu dhacdayna toos waxaa u bilaabmay daraasaadkii xiisadaha iskuulka ayadoo si fiican markaa daraasaadkaas iyo ardayda iyo qaab dhaqameedkii xiisadaha loo bixinayay si fiican oo nadaam ay u bilaabmeen runtii markaa iskuulka waxaa ku baxaya manhajka somalilan oo ingiliisha waxaa intaa noo dheer qur-aanka kariimka oonu raacino maalin kaste annagu weliba ardaydii ugu dadaalayna xaggii akhlaaqdii iyo xaggii xifdiga qowlka ilahay inay xifdiyaan annagoo ugu talagalay ardayga inuu ka dhisnaado maadi iyo diini weliba xifdi qur-aan inuu ardayga si fiican iyo aada iyo aada uga dhisnaado waxaa kaloo intaa dheer uu iskuulku leeyahay qaybaha barbaarinta amba kejiga loo yaqaano oo saddex qeybood ka kooban qaybahaasoo ayagana si fiican runtii aan ugu dadaallo tarbiyadooda iyo yan ahaan tayadooda in ay kala soo baxaan runtii markaa dadka waalidiinta ee ubadkooda la jecel waxbarashada tayada leh iyo akhlaaqda toosan iyo tarbiyada waxaan runtii ugu baaqaynaa in ay runtii kusoo hagaajiyaan ubadkooda meesha ay ka helayaan buu markaa iskuulku ka kooban yahay waxuu ka kooban yahay iskuulku waxuu ka kooban yahay laba qaybood ayuu ka kooban yahay iskuulku waxa weeye qaybta kale waxa weeyaan qayb waa qaybta barbaarinta oo iyaduna u si kala baxda saddex qaybood qaybna waa qaybtan dugsi dhexe iyo dugsi hoose iyo dugsi dhexe ah ee ilaa galaas one ama galaaska la koobaad ilaa sideedada lagala gaaro qaybtaas iyo saasay nagu socotaa qaybta kalena waxa weeyaan waa qayb barbaarina oo iyadana saddex qaybood u kala baxda runtii aan ugu talagalay qaybta yarelowga ee tarbiyada loogu talagalay iyo habkii iskuulka qaybta qoraalkii iyo xuruuftii inay kala bartaan loogu talagalay qaybta daraasaadkii loo bilaabaye ayaguna inay wax fahmaan deetana kadib daraasyada kale u gudbi doonto weyn waxaad kalad ka warantaa tirada ardayda ilaa hadda iskuulka gasha ee dhigata waa imisa ilaa hadda adigu tirada iskuulka gasha ilaa ta waqta- waqtigaanu soo asaasnay runtii waa tira cagacagaynaysa adigu laba boqol meelaha wax gareerka intaasu taagan yahay runtii waxaanu aad aan u hamiyeynaa inuu runtii dad fara badan iskuulku helo runtiina dadka naga baxaya iyo ardayda noo soo gelaysa runtii tarbiyadooda iyo akhlaaqdooda aad aad u toosnaato ayaanu markaa ugu hambalinaya dadka xiriir noocee ayaa idinka dhexeeya idinka iyo wasaaradda waxbarashada ee iyo tacliinta sare somalilan maadaama ad tihiin dugsiyada gaarka loo leeyahay ad kamid tihiin waxaa naga dhexeeya adigu xiriir fiican oo runtii wada shaqayn ayaa naga dhexeeya runtii iskuulka markaanu asaasinay waxaanu ku bilownay inaanu kusoo dhaqan gelino oo marka hore aanu kasoo diiwaangelino xagga wasaaradda tacliinta waxbarashada kadibna markii aanu kasoo diiwaangelinay waxaa noo hirgeshiyey inuu iskuulka noo bilaabmo kadibna ayaga ay noo yimaadaan foom ay naga buuxiyaan waraysi ay naga qaadaan qudhooda iskuulka ardaydii xiisadiya socoto dhowr goor ay noo yimaadeen runtii markaa waxaa naga dhexaysa wada shaqayn fiican iyo soo dhaweyn fiican oo aad u saxaysa ay runtii naga dhexaysa waan gartay xiriirka isaga laftarkiisa dhanka waalidiinta intee in leeg buu leeyahay xiriirka idinka iyo waalidkeeda ka dhexeeya wallaahi runtii waxaa la odhan karaa xiriirka annaga iyo dadka waalinta naga dhexeeya waa xiriir aada u sarreeya waana xiriir runtii qaaliya oo runtii dadka waalinta in badan ayay noo hambalyeynayaan runtii annaguna waanu mahad celinaa waanu mahad naqnaa runtii dadkaas waxay noogu hambalyeynayaan oo ah ay ka arkeen curuurtooda iyo ubadkooda ah iyo tarbiyad toosan iyo akhlaaqda iyo ardayga iyo daraasaadkii loo dhigaya ay ka muuqato runtii markaa wada shaqayn aada u sarreysa iyo hami sare iyo isku xidhnaansho aada u sarreeya oo qaaliya ayaa runtii naga dhexeeya dadka waalidiinta tirada macalimiinta ee dugsiga ka howlgasha waa imisa tirada macalimiinta dugsiga ka howlgasha waxa weeye waxa weeye toddoba macalin ayay ka kooban yihiin runtii qayb waa qayb barbaarin oo waa xagga dumarka weeyaan haweenka runtii qaybtaas waxay noo qaabilsan yihiin xagga barbaarinta ubadkii qaybta kalena waa qayb adigu macalimiina oo isku dhex jirta runtii qaybtaasna daraasaadka kale ee galaaska kow ilaa sideeda ayay bixiyaan macalimiinta kale
waa hagaag waan gartay in maamule ugu dambeyntii maxaad usoo jeedinaysaa waalidiinta ubadkooga waxbarashada la jecel runtii dadka waalidiinta ee ubadkooda waxbarashada la jecel waxaan usoo jeedinaynaa aan ugu baaqaynaa aan ugu hambalyeynaynaa inay ubadkooda runtii maadaama daraasaadka caynkaas aanu bixinay inay nala soo gaaraan si ubadkooda tarbiyad toosan iyo daraasaad tayaale ay u helaan ayaan runtii ugu baaqaynaa annagoo runtii markaa hagaajinayna ardaydooda inay tayo u yeelato nidaamkii iyo meesha higsanayena ay la gaarhaan waa hagaag dhegeystayaal waxaanu soo gaadhnay gunti iyaguna anadkay barnaamijkeena waxbarashada barnaamijka waxbarashada sabaadkan waxaa idila socodsiinaya isla mar ahaantaana halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah khaalid ismaaciil fordadi tan iyo barnaamijka kan xiga dhammaantae dhammaantii waxaad igaga teganaa sidaas iyo nabad gelyo
Thank you.